golaha wasiirada gudoomiyaha maxkamadda sare xeer ilaaliyaha qaranka gudoomiyaasha baarlamaanka dowlad goboleedyada taliyaasha ciidanka waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaale iyo marwoyin waxaa fursaddan waxaan ka waxaan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta oo ay taariikhdu tahay tobanka bisha maarso labada kun iyo sideed toban aan si rasmi ah u furo kalfadhigii saddexaad ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan fursaddan qaaliga ah aanu uga mahad celinayaa guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka labada gole anigoo anigoo u gudanaya waajibaadkeeda dastuuriga ah ugu horrayn waxaana eheladooda iyo ummadda soomaaliyeed uga tacsiinayaa geeradii ku timid xildhibaan bootaan ciise caalin iyo xildhibaan siciid xasan geedi waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistiisii jannadiisa siiyo eheladoodiina samar iyo imaan uu ka siiyo waxaan sidoo kale si gaar ah aan ugu tacsiyeynayaa dhammaan falalkii waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan intii ku dhimatay falalkii arxandarrada ahaa ee argagixisada iyo kuwa kuwa ku dhaawamay ku dhaawamay inuu ilaahay caafimaad deg dega u siiyo waxaan si gaar ah u tacsiyinayaa qoysaskii shuhadadii ciidanka qaranka ee geeriyooday ayagoo si geesinima si geesinima si geesinimo leh dalkooda iyo dadkooda uga difaacaya kuwa nabaddiidka ah ee gumaadka ku haya soomaaliyeed waxaan inuu siiyo naxariistiisii jannadiisii eheladoodiina samar imaana ka siiyo intii dhaawacantayna waxaan ilaah uga baryanaa inuu si deg deg uga kiciyo mudanayaal iyo marwooyin waxaa la ii doortay waxaa la ii doortay iyadoo dalka uu marayo marxalad aad iyo aad u adag ayna jiraan abaaro xaalufiyey duunyadii iyo degaankii mararka qaarkoodna ay abaarahaasi galaafteen dad shacaba waxaan waxaan dhaxalnay dagaalo adag oo aan oo lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee caadaystay inay dhiigga shacabka soomaaliyeed xaqdarro ku daadiyaan ayagoon u naxayn hooyo aabbe carruur iyo walaaltoonnaba waxaan dhaxalnay hay-adaha dawladda oo aan u diyaarsanayn inay nidaamka dawliga ah hoos u daadejiyaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan ilaahay mahaddiisa ah in golayaasha baarlamaanka iyo laamaha kala duwan ee dawladda ay gacmaha ishaystaan oo ay wada shaqayn buuxa lahaayeen taasoo keentay in wax badan inoo qabsoomaan wax badan oo ay xaqiijinayaan wadan kasta oo soomaaliya u helo ama uu heli karo adeegyada aasaasiga ah ee bulshadu nagu leedahay si ay dawladdu u xaqiijiso in nabad waarta la gaaro waxaa dadweynaha aan ku boorinaynaa inay bixiyaan canshuurta inay bixiyaan canshuurta si dawladdu si dawladdu uga kaaftoonto dawladaha shisheeye ee yaboohooda markaas dawladdu waxaan waxaa u fuudaanaysaa inay bixiso mushaaharaadka ku filan ciidanka ciidankeennu mushaahar fiican ma qaato shaqaalaheenna mushaahar ku filan ma qaataan laakiin haddaan cashuur aruurino waxaa noo fuudaanaysa oo noo hirgelaysa inaan mushaaharo fiican aan siino waxaa kaloo noo fuudaanaysa waxaa noo kaloo fuudaanaysa inaan inaan xorayno qaybaha ay cadowga al-shabaab ay uga sugan yihiin dalka inay bixiso waxaa noo fuudaanaysa inay bixiso adeegyada bulshada iyo inay dhis inaan dhisno kaabayaasha dhaqaalaha waxaa waxaan dhowr mar aan ku shaqeeyey oo aan tegay wasaaradda gaashaandhigga si aan ugu kuur galo xaaladda dhabta ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo howlaha howlo maalmeedkooda guud inaan ogaano waxaana waxaana ii caddaatay in waxaana ii caddaatay inay ka socoto shaqo xoog leh oo ay ka mid tahay sidii tirokoob rasmi ah iyo dib u habeyn loogu samayn lahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhinaca kale waxaa dawladdu ayadoo la shaqaynaysa ayadoo la shaqays iyadoo iyadoo iyadoo la shaqaynaysa dawlad goboleedyada dhammaystirtay qorshihii abaabulka iyo howlgelinta ciidanka sidii aan dalka uga xoreyn lahayn cadowga al-shabaab ciidamada amnigu waxay guulo la taaban karo ka soo hooyeen ammaanka iyo xasiloonnida caasimadda dalka ee muqdisho inkastoo shaqooyin badan loo baahan yahay in la qabto ay noo harsan yihiin waxaa dawladda ay ka shaqaysay sidii kor loogu qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqaynta ka dhexaysa shacabka iyo ciidanka qaranka tani waxay muujinaysaa in muhiimaddeenna koowaad ay tahay amniga mudanayaal iyo marwooyin dawladdu waxay dejisay istaraatiijiyad difaac istaraatiijiyad difaac dal waana annagoo la shaqaynaynaa dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada bilownay isku dhafka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isku isku dhafidda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay fududaynaysaa inaan midayno awooddeenna iyo cududdeenna si aan dalka aan u xorayno waxaan waxaa dhinaca kale ee ka socda dadaalo dadaallo loogu jiro sidii annagoo kaashanayna amisom african union european union iyo qaybaha kala duwan qaybaha kale ee bulshada caalamka aan si dhammaystiran ugala wareegi lahayn mas-uuliyadda nabadgelyo ee dalkeenna muddo dhow muddo dhow gudaheeda aan ugala wareegno waxay arrintaasi marka ay ay hirgasho suurgelinaysaa kow in aan annagu qaadanno mas-uuliyadda nabadgelyada dalkeenna labo in walaalaheenna amisom aan ka nasinno culayska aan ku hayno ee ee ay har iyo habeen u taagan yihiin difaaceenna dhiiggoodana noonoo hurjine iyo weliba inaan waddamada deeqada deeqaha bixiya deeqaha bixiya aan ka nasin ka nasinno culayskii dhaqaale ay ku bixin jireen difaaca dalkeenna si himilooyinkeennaas difaac aan u gaarno waxaa shacabka soomaaliyeed aan ka codsanaynaa inay garab istaagaan ciidanka ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walbaba waa inaan ka qayb qaadannaa waa inaan ka qayb qaadannaa dawlad iyo shacabba difaaca dalka waa inaan dhaqaalo ku bixinnaa dib u dhiska iyo taageeridda ciidanka qalabka sida ciidanka qalabka sida waa inaan xoogga saarnaa sidii aan uga difaaci lahayn dalkeenna argagixisada ku soo duushay mudanayaal iyo marwooyin inkastoo ay kooxaha nabadiidka ay dhibaato amni xumo ah ku hayaan dalkeenna haddana qaar ka qaar badan oo ka mid ah waa waa waa la khalday sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan mar kale aan ku celiyo in aan cafis u fidinno cid kasta oo isoo dhibtana ee kana toobad keenta falalkaas hoosh xun ee argagixsanimada ahaa waxaan dadka waxaan dadkii isa soo dhiibay waxaan dadka issoo dhiiba siin doonnaa daryeel aysan ku dhexaysan kooxaha kooxihii ay horay ay uga tirsanaayeen ilaa haddana horjoogayaal ilaa haddana horjoogayaal badan ayaa issoo dhiibay oo aan gacan oo gacanta dawladda soo galay waxaana dawladdu soomaaliyeed ka rumaysay ballantii ahayd inay soo dhowaynayso ciidan kasta ciidankaas oo ah oo ka soo baxa kooxaha argagixisada ah mudanayaal mudanayaal mudanayaal mudanayaal iyo marwooyin mudanayaal iyo marwooyin dawladdu waxay dadaal badan ku bixisay sidii maamulka hawada soomaaliya loogu soo celin lahaa dalka shaqo adag kadib waxaa ilaahay mahaddiisa ah in dawladdu ku guulaysatay in maamulkii hawadeenna aan dib u soo ceshanno waxay arrintaasi qayb ka tahay ama ka ahayd xaqiijinta madax bannaanida dalkeenna iyo qarnimadeenna oon marnaba gorgortan gelin waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan sugi doonno ilaalinta iyo maamulidda hawadeenna ilaalinta xuduudaheenna dhulka badda iyo cirkaba mudanayaal iyo marwoyn mudanayaal iyo marwoyn dhinaca kobcinta dhaqaalaha waxaan ilaahay mahaddiisa ah inay dawladda suurtagelisay in dakhliga dawladda oo ahaa afar dhibic lix boqolkiiba sanadkii tegey sanadkaan sanadkii sanadkii tegey sanadkan maxaan ku idhaahdaa la gaarsiiyey toddoba dhibic labo taasi waxay sheegaysaa taasi waxay sheegaysaa taasi waxay sheegaysaa in dakhliga guud oo uu kor u kacay saddex dhibic afar boqolkiiba kor u kaca dhaqaale ee aan sanadkan gaarnay waxaa sabab u ahaa inay dawladdu inay dawladdu la dagaalantay musuqmaasuqa musuqmaasuqa iyo hufnaan la'aanta waxaanan idiin xaqiijinaynaa inaan sii wadi doonno la dagaalanka musuqmaasuqa si taasi ay u hirgasho waxaa xukuumadda ay meel marisay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo haatan hor yaal aqalka sare kaas oo aan rajaynayno in aqalka sare uu ansixiyo sidii uu sida ugu dhaqsiyaha badan sidii sharafta lahayd ay golaha shacabku ay u ansixiyeen sanadkii la soo dhaafay waxaa sidoo kale waxaa sidoo kale idin hor yaalla in ku dhow afar iyo toban ilaa shan iyo toban hindisa sharciyeedyo iyo heshiisyo caalami ah oo marka la ansixiyo hawsha dawladdu ay wax badan ka beddeli doonto sidaas awgeed waxaan xildhibaanada sharafta leh aan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixiyaan sharciyada hor yaalla iyo kuwa kale ee ay xukuumaddu ay soo waddo mudanayaal iyo marwooyin waxaa xusid mudan in hay-adaha lacagta adduunka ee loo yaqaan i m f iyo world bank ay qoraalkoodii ugu dambeeyey qirteen ama qirtay in qaab xisaabeedka dawliga ah ee soomaaliya uu yahay mid hufan oo dah furan hufnaantaas hufnaantaas hufnaanta maaliyadeed ee aan muujinnay waxay noo sahlaysaa inna laga cafiyo deymaha tirada badan ee soomaaliya lagu lahaa sidoo kale sidoo kale waxaan xaqiijinnay dhammaan dawladda mushaharadoodii si toosa ay ugu dhactiyooyinkooda taas oo meesha ka saartay in la musmaasuqo xuquuqda shaqaalaha marto mudanayaal iyo marwooyin mudanayaal iyo marwooyin si dalka ugu galo xasilooni siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni ayna